haddii ay ziyaado munfasili ku timaado ka amara midho weeyaan midhogeedkii baa midheeyey walwalad masalan neefkii baa dhalay lilmushtari ninkii iibsaday baa iskale taa maxaa yeelay milkiga ayay raacaysaa milkigiisa ay kusoo dirtay dabeedna isaga milkigaasay raacaysaa wayarjicu lbaa'icu fi lasl ninkii shaygan iibiye ku noqonayana asalkii unbuu qaadan ee ziyaadadan ka socotay ma qaadanayo maxaa yeelay sharcigu dee wuxuu u sugay inuu ku noqdo shayguu iibiyey isagunbu ku gaabsananaya waxaa ka baxay shaqo kuma leh ilmuhu haddaba hadduu yahay sagiiran mid yar oo wabadala lbaa'icuna qiimatahu qiimihiisa u dhiba akhadahu maca ummihi maca hooyadii buu qaadan wa ilaa haddii kale fa yubaacaani waa la iibin wa tusrafu ilayhi waxaana loo ilaya xisatu lummi hooyada qeybkeedaa loo ilaya wa qiila laa rujuuca wax noqod la yidhaahdaa ma jiro ayuu qowlkaas leeyahy waxa uu leeyahay sheekhu waxaynu kala qaadnay asalkii iyo ilmihii marka wuxuu leeyahy ilmahani hadduu ilmo yar yahay addoontu masalan ama neefkan addoontu hadduu ilmahan ilmo yar weeye sagiir mumayiz maaha ninkan baayicee shaygan markii hore addoontan iibiyey imka ku noqonayaana qiimihiisa waa ogol yahay wuxuu leeyahy qiimihiisana qaata akhadahu maca ummihi maca hooyadii u isla qaadan maxaa yeelay dee tafriiq in la kala geeyaa may banaanayn addoon iyo ilmo yaray wadato oon mumayis ahayn maalka ninkan mufliskii caydhoobeyna kulligii de waa mubiic waa shay la iibinayo marka mar hadduu ninkii yidhi war shaygan shaygan kale la socday sharci ahaan looga maarmi waaye anaa raacinaya waa la ajiibi waa ilaa haddii kale uu dhiibi waayo hadduu dhiibi waayo ila ma bixinayo addoontu baan doonaya maxaa la samayn lana kala geyn maayo fa yubaacaani cid kalea laga wada iibin marka laga yihi watusrafu ilayhi xisat lum hooyada qaybkeeda ay lacagtaa ku leedahay ayaa la siin ninka baayica ee shayga ku noqonayay ilmaha qaybkiisana dadka quramada ayaa leh si dee tafriiqii mamnuuc ahaa aan labadan qof loogu kala samaynin qof kastana xaqiisii loo gaadhsiiyo qiil baa isagu wuxuu le laa rujuuca mar haddaan qiimo la dhiibin war wax rujuuc la yidhaahdaa iyo ku noqod maba jiraba mar hadduu qiimihii bixin waayey wixii isagu u lahaa un dadkan hawla qayb hawla qayb gala un mar hadduu bixin waayey yaanu qayb kala samayn wallahu aclam waxaynu ku soo dhex jirnay ninkii mushtarkaa ee wax iibsaday ee caydhoobay ee dayntii lagu yeeshay iyo wuxuu hayay u kala bateen iyo qofkii cayntii maalkiisa helay siduu u noqonayay ka cayntii uu helay oo waxay ku kordheen ayaynu soo haynay fa in kaanad hadday tahay daabadiiyo shaygii uu iibiyey xaamilan mid dhalaysa hadday tahay cinda rujuuci markanuu ku noqonayo duuna albayci laakiin markii uu iibiyey sidaa may ahayn ow ama cagsahu sidaa aan sheegnay cagsigii weeye fal asaxu asax waxa weeye tacaddi rujuuci noqodku inuu u gudbayo ila alwaladi ilmaha inuu u gudbayo ku noqonayo weeye waxau sheekhu ihi haddii daabadii uu iibiyey ay ahaato mid dhalaysa oo xaamilo ah markanuu ku noqonayo markii uu iibiyey ee ninkanuu hadda kaga noqonayo uu ka iibiyeyna xaa-ilay ahayd golmadhan bay ahaydoo may dhalaynin aw cagsaw ama sidaa cagsigeedba oo markii uu iibiyey ayay dhalaysay laakiin markanuu ku noqonayo ma dhalayso oo bimacnaa muddo yar ka hor bay dhashay intanaanu ku noqod kan bilaabin ka hor bay dhashay marka asax waxa weeyaan buu ihi tacaddi rujuuci ila alwalad in noqodkaasi uu u gudbayuu gaadhayo ilaa ilmaha oo macal ilmaha uu ninkii qaadanayu ku noqonayo maxaa yeelay dee ilmahani ama xamligani taabicayuunbuu iibka u yahay markan ku noqodka uu ku noqonayana iyaduna waa la mid markan kale ee uu xilligaa horena ay xaamilada tahay iibka markan uu ku noqonayana aanay xaamilada ahaynna waxay leeyihiin khilaaf ayaa ku jira in xamligan uu yahay shay la ogaan karo iyo inaanu ahayn horeynuu soo marnay markaa qowlkii inuu yahay shay la og yahay uurka caloosha ku jira oo dabeetana macal isaga la iibiyo oo lacagta qayb ka mida ay qaabilsan tahay qowlkii sidaas ahaa weeye markaa bacdamaa markii horeba shay la og yahay oo lacagta wax ay qaabilsanaayeen iminkana wuu ku noqonayaa weeye oo isaga ayaa leh markaa labadaasi waxa weeye waa xagga asaxa sida masaladaa hore muqaabilkiisu wuxuu leeyahay hooyadoo qura ayuunbuu ku noqonayaa oo wuxuu ugu noqonayaana waxa weeye un ninkan wax iibinayaa wuxuu ku noqonayaa wixii xilliguu iibiyey joogay uun uurkanna xilligii uu iibiyey ma joogin markaa hooyadii oo qura ayuunbuu ku noqonayaa haddaba waxaa jirta iyaguna masalooyinku waa afare haddii masalan markuu iibiyey iyo markuu ku noqonayo labadaba ay xaamilo tahay oo markanu iibinaya in uurba ilahayd isla markaa iyadoon dhalin ayuu ku noqday ayadaa go-naanba wuu ku noqonayaa oo dee uurkii cidi ka soo saari karin mayso cid ka soo saari karaysaa ma jirto haddii uu dhexdooda haddaba yimaado mase markii la iibiyey may dhalaynin kadib ayay rintay isla markaa ku noqodka ka hor baanay dhashay baynahumaa baa soo dariyey isla markaa uu soo socmaynaa mushtar ayaa markaa yeelanaya marka waa afartaa mas'alo inay cinda albayc xaamilo tahay cinda rujuucna aanay ahayn iyo inay cinda rujuucunay xaamilo tahay oo cinda albayc aanay xaamilo ahayn markii la iibinayey inay labadoodaba ay xaamilo tahay iyo inaanay labadooda midnaba aanay xamilo ahayn inuu dhexdooda uu soo dariyo afartaa masale ayay noqonay ay noqonaysaa markaa inta uu ku noqonay intaanu ku noqonayna waynu kala sheegin wastitaaru thamari midhaha ku qarsoonkoodu bikimaamihi ay qobkoodii ama qolofkoodii iyo daboolkii ubaxa ay ku qarsoon yihiin iyo wa duhuuruhu muuqashadiisu bitaabiiri ay ku muuqanayso jeexidii iyo isdhexgelintii ubaxa lab iyo kadadig la isdhexgelinayey qariibun kaasi wuxuu u dhow yahay min istitaariljiniini yacni uurjiifka asturnaantiisa iyo wanfisaarihiisa oo soocankiisa wa awlaa wuu ku mudayay weliba bitacadi rujuuci noqodku inuu weliba u gudbayana kanaa kusii awlaysan oo sii mudan waxa uu leeyahay sheekhu midhahu ku qarsoonka ay ku qarsoon yihiin bikimaamihi kimaam waa taynu hore usoo tilmaano waa uciyatu dalc waa ubaxu waxaanu ku dhex jiray midhuhuna ay ka soo dhex baxaane qobkan sare ee ubaxa ku dahaadan ee uu ka soo dhex baxa midho weeye midhihii oo qobkaa ku qarsoon iyo iyaga oo muuqda taabiir ku muuqda taabiirkana waa taynu soo tilmaano kadhadiginta ubaxii saldeeka kale la dhex geliyo waa ubaxii oo markaa dildilaaco oo la kala saaro labadaasi markuu ku asturan yahaye markuu taabiirkaa ku dildilaaco waxay u dhow yihiin min istitaari iljiniini wainfisaalihi jiniinka ku qarsoonkiisa inay ku asturintan uu caloosha ku asturan yahay iyo ka soo soocankan uu ka soo soocmayo ee uu ay dhalayso labadaasuu u dhow yahay markaa waxaad ka soo qaadaa un markanuu dahaadhan yahayna waa ilmo uur ku jiro oo kale markanuu dilaaco ee la dilaaciyu ka soo baxana waa ilmihii oo dhashay oo kale marka afartii mas'ale aan soo sheegnay uun u celi wa awlaa bitacadi rujuuci weliba wuxuu uhi isaga ayaa ka mudan oo kaga awlaysan noqodku inuu ku noqodku yacni u tallaabo uurka isaga ayaa ka mudan maxaa yeelay waxani waa wax la arkaya buu leeyahay oo lagu kalsoon yahay laakiin uurka dee laguma kalsoono oo aarba wax kaleba ka buuran yihiin ayaa dhici karta in wax kaleba ka buuran yihin meesha markaa masalan haddii ay midhaha geeda timiree la iibinayaa markan la iibinayo ay qarsoon yihiin oonay mu'abbare ahayn markan uu ku noqonayona mu'abbare ay tahay oo ay dildilaacday oo la isdhexgeliyey sidii uurkii oo kale ay noqonaysaa markii la iibinayeyna uurka lahaa dabeetana intaan lagu noqon ka horna yacni ay dhashee ka soocmay markaa rujuuci iyo ku noqodkii waa u gudbaya haddii masalan ay midhuhu yimaadaan iibka kadib iyadoo khayru mu'abbara ah markaana waa ku noqonayaa haddii masalan ay khayru mu'abbara cinda albicyi warujuuc midnaba aanay mu'abbara ahaynna kuma noqonayo wuu ku noqonayaa baan leeyahay haddii ay midhuhu soo dariyeen bacda albeyc markan uu ku noqonayaana ay mu'abbara yihiinna mushtarka ayaa iska leh yani sidii oo masaladii hore aynu soo marray oo kale ayuun bay noqonaysaa walow qarasa hadduu beero alarda dhulkii ow ama banaa waa dhisay bal waa adeegaye fain ittafaqa alquramaau hadday dadkii qaanta lahaa iyo walmuflisu ninkii qaamoobay hadday isku waafaqaan calaa tafriiqihaa in laga faaruqiyo waxan facaluu sidaas ayay samayn wa akhadahaa ninkiina wuu qaadan ee wain imtanacuu hadday diidaan lam yujbaruu lama qasbayo bale lahu waxaa u sugnaaday an yarjica inuu ku noqdo wayataballaka uu mulkiya alkhiraasa waxa uu ku beerayo walbilaadhiska biqiimatihi uu ku mulkiyo waxau leeyahay sheekhu haddii waxaan masalan la kala iibsaday ayaa dhul ahaa dhul ayuu iibiyey ninkii mushtarka ahaa ayaa dabeedna dhir ku beeray ama ninkii iibsaday waxbuu ka dhistay lacagtiina weli iskamuu bixin ninkii dabeedna mushtar ahaa shaygan iibsaday baa caydhoobay waa la xajiriyey isagoon lacagtii iska bixin ayaa la xajiriyey ninkiibaa dabeedna de inta gulaaba ay soo tahay wuxuuhi war aniga dee dhulkaygi waa kane anuu dhulkaygii baan qaadanayaa dabe wuxuu leeyahay hadday isku waafaqaan dadka quramada ahay ninkan daynta kule iyo ninkan mufliskaahi hadday isku waafaqaan in la faaruqiyo dhulkaa oo dhiskan iyo dhirtanba laga saaro oo dabeedna ninku uu sidaa ku qaato facaluu saas ayay samaynayaan maxaa yeelay xaqa ayaga ayuu u sugnaaday ma gudbayo dhulkii un markaa in la simo oo la isugu hagaajiyo ayuunbaa markaa waajib noqonaysa nusqaane hadday timaadana oo fufujinta ay ku nusqaantana dee arshiga laga bixiyo maalka mufliska wa akhadahaa waanu qaadanayaa macnaha noqodkaa uu ku noqday ayuu ku qaadanayaa maxaa yeelay dee waa maalkiisii cayntiisii oon wax xaqoo ku tacalluqayna aanu jaxaqiirna aanu ku tacalluqin waa in imtanacuu daba hadday diidaan dadkii quramada ahaa fujinta masadirtan iyo dhiskan iyo bay diideen waxaan lama fujinayo maxaanu haddii dhiskan la fujiyo iyo haddigeeda la fujiyo muxuu qiimo yeelanayaa bay yidhahdeen lam yujbaruu lama dirqinayo maxaa yeelay dee ninkan iibsaday ee hadda qaanta lagu leeyahay markii uu dhisayey ama geedan ka beerayay mutacaddi qof xadgudbaya mu ahayn wuxuu ku dhigay xaq ayuu ku dhigay lagu iibsaday sheegana mar haddii uu markuu dhigayey uu bixaqin ku dhigay muxtaram ayuu noqonayaa waxa uu dhigayoo dee lagu qasbi maayo in laga dumiyo maxaa haddaba la yeelayaa bal lahu waxa u sugnaaday buuhi ninkii baayica ahaayee shaygan ku noqonayay an yarjica inuu dhulkii ku noqdo wayatamallaka alkhiraasa walbinaa biqiimatihi dabeetana dhiskan iyo dhirtanna la qiimeeyo uun markaa uu qiimo ahaan ku qaato oo dhirtan iyo dhiskanna uu qiimo ahaan ku qaato dhulkiisina uu ku noqdo ila wixii isku mid maaha marka la fujiyo markay meeshii ku yaallaan walow waxa u sugnaaday an yaqlaca inuu fujiyo wayadmana arsha naqsi nusqaanta arshigeedana uu magdhabo waladharu adhar waxa weeye annahu laysa lahu inaan u sugnaanin an yarjica fiihaa dhulkii inuu ku noqdo wayabqa alkhiraasu oo baaqi noqdo dabeed talaalkii iyo walbinaw dhisgan lilmuflisi ninkay mufliska ay u hadhaan waxau leeyahay sheekhu waxa kaloo u leeyahay tamallugii waxa kaloo uu yeelanaya on tamallug mulkiga aan ahayn inuu fujiyo dhaa ha layga fujiyo dhismahan iyo dhirtanba wayadmana asha naqs wixii nusqaanee ku timaadana uu markaa magdhabo oo bixiyo maxaa yeelay ninkan mufliskaa maalkiisu dee kulligii mid la wadayminayo weeye dararkan iyo dhibaatadana dee arrimahan sheegnay mid kamida waa ku xasilaya markaa ninka baaci wuxuu doono ayuunbaa loo yeelaya laakiin adhar waxa weeyaan bui qowlka xoogga badani inaanu lahayn inuu dhulkii ku noqdo udhahdo dhulkaygii waan qaadanayaa dhiska iyo geedaasina ha kugu yeellaanoo mufliso adigu iska lahow inuu yidhaahdo ma banaana maxaa yeele dhibaata ayaa ku suganoo dee shayga qiimahoodii ayaa isdhimaya oo dee geed aan marka la fujinayo u xarshiya lahayn iyo dhis aan maqar iyo mamar toona lahayn meel uu loo maray iyo meel uu ku yaallo toona aan lahayn qiimo uu leeyahay ma jiro dee markanuu ku noqonayana waxaa loo jideeya dararkiisa iyo dhibaatadii haysatay in meesha lagaga kor qaado qaacida kuliyana waxay tahay laa adararu laa yuzaalu bidarar dhibaato dhibaato laguma zuuliyo markaa dhibaatadiisii dhibaatada dadkan kale qaanta kula iyo ninkan mufliskaa lagu suulin maayo ee waxaa la odhana ama dee fujiyo waxaanoon markaa xabadda jaajuura jabtay iyo xabadda jingada wax noqotaba dee nusqaanteeda bixi ama wixii adigu la wareego xaggan iskula mar laakiin anaa dhulkaan leeyahay halkaan ay kugu yaalaan maaha dob taaniga marka adarka sortay wuxuu leeyahay waa sidaasuu iska leeyahay walow kaana almabiicu hadduu yahay waxaan mabiicda leebiyey xindatan waa qamadi fakhalaahaa bimilihaa qamadi kaloo lamiduu ku daray aw duunaha ama midka hoosaysa falow waxa u sugnaaday akhdu qadri lmabiici shaygii mabiicda abibiye qadarkeedii min almakhluuqi kaa la ysku daray inuu ka qaato ow biajwada mid ka wanaag badan buu ku daray falaa rujuuca fi lmakhluuqi fi lahari adradaan qabana kaa la ysku daray ku noqon maayo waxau leeyahay sheekhu shayganuu iibiyey ayaa waxaa xinta masalan qamadiba ka soo qaad ama geleyba dheh dabeedna wuxuu ku daray bimiliha mid la midun buu dhuuca u geli ow duunaha ama mid ka yar hoosaysa ayuu ku daray baayici waxaa u sugnay ninkii iibiyey wuxuu leeyahay intuu fasakday kadib akhdu qadri lmabiici min almakhluuq inuu qadarkii shay qabadiduu ka iibiyey qadarkeedii inuu tan laysku daray ee ama ta la midkaa lagu daray ama ta ka xun lagu daray inuu ka qaato qadarkeedii buu leeyahay marka mid mid lamida lagu daray dee waa xaqiisii haddii mid ka hoosaysa lagu darayna dee wuxuu iska noqonayaa nin intaa ka maqan saamaxay ayuu noqonayaa sidii nuqsaantii ceebta oo kale laakiin hadduu ku daro biajwada mid ka wanaag badan buu ku daray qamadii xunoo liidatay adoo mid aad u wanaagsan oo tiisa galaankeedu masalan boqol iyo dhowr boqol baa mid galaankeedu kun yahay oo ka fiican ayuu ku khalday falaa rujuuca fi lmakhluuqi fi ladhari radan qabano taa makhluuqkee la ysku daray ku noqon maayo maxaa yeelay dee dheeraad ayaa la socdaa oo dee loona sooci kari maayo intiisii waxa kale la siiya haddii la yidhaha waxa laga gooyanaa oo masalan hadduu laba galaan lahaa ha la siiya galaanuna ribaa imanaysaa haddii la laba galaan hadduu lahaa laba galaan ha la siiyana dee dheeraad baa la socdaa haddii galaan la siiyana ribaa la socotaa sidaa daraaddeed waa in lacagtiisii uu la qayb ritaa dadkan daynta ku leh ninka ka ninka daynta haddaan kulan waa inuu isna kala mid noqdaa fil adhari adhar haddaan qabano aanigu wuxuu leeyahay maya waa ku noqonaya waa la iibinaya o dana lacagtii ayaa nisbada qiimada loogu qaybinaya walow taxanahaa hadduu shiido ama ridqo aw ama qasara wuxuu maxamuudiyeeyey ahawa maradii fain lam tazid ilqiimatu qiimadii haddaanay kordhin rajaca waa ku noqonaya walaa shay-ana mlmuflisi ninkan caydhiina waxba male wain zaada hadday qiimadii kordhodho faladaruu annahu yubaacu waa la yibin walilmuflisi muflisna waxa u sugnaaday min amanihi lacagtiisa waxa uga sugnaaday binisbati maa zaad waxaa kordhan nisbadiisa waxau leeyahay sheekhu haddii masalan qabadidii uu iibiyey ninkii iibsaday uu ridqo aw qasara thawba ama maradii ayuu bafteeyey u caddeeyey macnaha marada ayaa waxay dadkiina horba odhan jireen maraykaan iyo maxamuudi marka ay sideeda iska tahayna maraykaani bay odhan jireen markan la sibaaqeeyana waa maxamuudi oo markaa la caddeeyo saa loo warwariyo weeye marka hadduu maradii sibaaqeeyo oo u caddeeyo kadibna dabeetana la sharo bal waadeegii haddaanay qiimadii kordhin ridqidan iyo maradan uu maxamuudeeyey haddaan wax qiimihii ku kordhin waa maxay qiimihii maradu halkiisiinbuu marayaa ama qiimihii hashiga halkiisuu maray ama waa nusqaamayba oo sidii hore firigaabay ku qiimo badnayde ridiqii waa ku liidad ama maraykaanigeedii bay ku fiicnayd be markan la caddeeyey waaba kasii dartayba ama intiiba lahamaa ka nusqay rajaca ninkii baayica ahaa shaygan ibi ku noqonaya walaasha lilmuflis ninkii muflis ee caydaan waxba male maxaa yeelay dee waa shay mabiicoo joogo oon ziyaado lahayn markaa ninkii ilaah unbaa qaadanaya hadday nusqaantana baayicu wax kala male oo xaggay qabanaysaa waxaan mariyey iyo wixii aan shiiday iyo dee cirkay martay un weeya waxba idinkuma kordhin wain zaadad waa ziyaaday haddaba qiimihii wuu kordhay maradii markii uu maxamudeeyey qiimaheedii waa kordhay raashingii masalan tobankii galaan ee qamadida ahaa markuu ridqay halkay tobanku ka ahaayeen dhowr iyo toban bay noqdeen oo daqiiq ahaantaasaabay ku qiimo badnaadeen faradaranhu yubac waa la iibinayaa walilmuflisi min min amanihi binisbati maa zaad muflisku wuxuu yeelanayaa min amanihi binisbati maa zaad waxaa kordhay nisbadeeda ayuu yeelanayaa masalan maradu waxaa la yidhi qiimaheedu shan ayuu haa markan oo la maxamudeeyeyna lix bay noqotay de midkaa dheeraadkaa isagunbaa markaa yeelanaya ilan waxaanu ku farsameeyey baa soo saareen shiididii imisay ahayd toban markay firiga toban imikana koob iyo toban midkaa dheer buu yeelanaya walow sabaqahu hadduu ku sibaaqeeyo bisibqatin sibaaq ayuu geliyey bal waa adeegaya fain zaadad hadday korodho alqiimatu qiimadii qadra qiimati sabqi sibaaqi qiimihiisa qadarkii bay korodhay rajaca wuu ku noqon waalmuflisu ninka mufliskiina shariikun wuxuu sharaako kula noqon bisabqi sabqiga ow aqalo ayay ahaatay mid ka yar fannaqsu cala asabqi sabqiga ayay nusqaan saarantay ow agtara mid ka badan in ka badan ayuu markaas kordhay falasaxu ana ziyaadata lilmuflisi bay u sugnaatay waxau leeyahay sheekhu hadduu maradii sibaaq geliyo ninkii iibsaya maradii sibaaq geliyey waa la sharay dabe haddii qiimadii ay korodho qiimadii maradu hadday korodho sibaaqayntaa sababteeda ayay ku korodhay intay korodhayna waa intii sibaaqa wax kale maaha tusaale ahaan oo kale maradu markay caddayd dee waxay ahayd afar ka soo qaad afar kun bay ahayd ka soo qaad sibqigana waxaa la soo siiyey laba dirham afar dirham bay ahayd markii lasoo maradii afar dirham bay markii soo laba dirham ayaa sibaaquna u ahaa dabeedna qiimaheedii ayaa lix dirham noqday oo way intanay korodhay waa intii sibaaqa un iyadoo afar dirham bay ahayd sibaaquna laba dirham buu ahaa qiimaheedii dee markii la weydiiyena lix dirham bay noqotay rajaca ninkii baayaca maradiibu ku noqon waalmuflisu ninkaan caydin shariikun bisibqi sibqigaas ayuu shariik kula noqonayaa waa la iibinayaa lacagtii markaa ninkan mufliskiina labuu qaadan kan kalena afar buu qaadan ikhtilaafaasay u qaybsanayaan ow zaadat ilqiimatu aqalla qiimihiibaa kordhay aqalla min qiimati sibqi in ka yar way korodhay maradii qiimaheedi way ka kordhay laakiin waxay ka yar tahay qiimihii sibaaqa marada sicirkeedina waa sideedii masalan waxaynu nidhi maradu shan bay ahayd shan afar dirham bay ahayd sibaaquna laba dirham buu ahaa horta qiimihii marada way ka korodho shan bay tagtay laakiin sibaaqii dee laba dirham buu ahay may wada gaadheen way nusqaantayoo waa kan maradiina waa iska qiimaheedii afartiya hal un baa ku kordhay markaa qiimihiis baa uu ka yariyey ziyaadadu fannaqsu cala sibqi nuqsaantaasi waxay saaran tahay uun sibaaqa ayay saaran tahay maxaa yeele sibaaqu dee isaga kala tago oo nusqaa maraduna xaaladiisa ayuu taagin waa la iibin markaa ninkii baayacana dee afartii dirhamee maradiisuu qaadan kan kalena ee sibaaqa lahaana wuxuu qaadan nuun halkaasubuu qaadan wax dheerada isagu ma laha haddii markaa ay waxba kordhiba waayaan isagoo la sibaaqayna muflisku waxba yeelan maayo hadday xataa qiimadii maraduba ay hoos u dhacdana waxba baayicu yeelan maayo ow agtara zaadat ilqiimatu akhara min qiimati sibqi maradii waxay korodhay qiimaheedii qiimo ka badan qiimihii sibqiga oo waa maxay waxaynu nihi maradu afar bay ahayd sibquna laba dirham buu ahaa qiimaheedi markaa sideed buu tegeyba oo qiimihii sibaaqana waa ka dheeraatay falasaxu ana ziyaadata lilmuflisi ziyaadadaasi muflis baa iska leh ficilkiisa ay kuti maradii waa layibi way kala badan afar iyo afar un bay kala qaadan walow ishtaraa hadduu ka iibsado minhu ninkaa baayica xaggiisa ninkaa uu iibinaya bu ka iibsa asabaqa iyo wathawba maradaba rajaca fiihimaa wuu ku noqon ilaa an laa taziida qiimatuhumaa qiimadooda inaanay ka kordhin mooyaane calaa qiimati thawbi marada qiimadeedii oo fa yakuunu wuxuu noqon faaqidan mid waayey lisabqi sabqigii mid waayey buu noqon wuxuu yidhi sheekhu haddii uu iibsado sibaaqa iyo maradaba hal dhinu buu ka wada iibsaday wixiisuunbuu dabeetna ismariyey maradana afar dirham buu ka soo siistay sibaaqana laba dirham buu ka soo lacagtiina ma bixinin sidii baa dabeedna lagu shalay rajaca fiihimaa labadooduba horta wuu ku noqon marado maca suruqihi leanna wixiisiiba isla tahay laakiin wuxu uhi ilaa an laa taziida qiimatuma calaa qiimati thawb in aanay kordhin mooyaane in aanay kordhin mooyaane qiimadoodu qiimadii marada inaanay ka kordhin mooyaane oo waa maxay dee marka ay qiimahoodii isleekaadaanun ama ay ka nusqaanto haddii markaa ay isleekaadaan ama ay ka nusqaanto fa yakuunu faaqidan lisibqi wuxuu noqonayaa markaa qof sibqigii waayey marka aanay qiimadii marada ka ziyaadin masalan marka aanay dee ka ziyaadin afartii dirham ee marada iyo iyo labadii dirhamee sibaaqa inaanay ka ziyaadin mooyaane haddii markaas ay ka ziyaadi weydo fa yakunu inaanay qiimadooda ka ziyaadin calaa qiimati thawb mooyaane oo hadday sidaasi noqoto ay ka ziyaadi weydo fa yakunu faaqidan lisibqi wuxuu noqonaya qof sibaaqii waayey markaa lacagtiisii dee wuxuu noqonayaa un markaas lacagtaa markaa soo bixi weyday ee nusqaantay dadkii qulamada ahunbuu markaa la qayb gelayaa walow ishtaraahumaa hadduu ka iibsado labadoodiiba min ithnayni laba qof ayuu ka soo kala iibsaday maradana qof isbaaqana mid fain lam tazid haddaanay ziyaadin qiimatuhu masbuuqan qiimatuhu masbuuqan xaala kownihi masbuuqan mid la sibaaqeeyey oo calaa qiimati thawbi haddaanay ka kordhin fasaaxibu sabqi faaqidun mid waayey weeye ee wain zaadad biqadri qiimati sabqi hadday korodhana ishtarakaa way wadaagsan wain zaadad calaa qiimatimaa hadday ka korodhana falasaxu ana almuflisa shariikun lahuma biziyaadati ziyaadadaas ayuu shuraaka kula noqonaya wuxuu leeyahy sheekhu hadduu ka waa iibsado marada iyo sibaaqba min itnayn athawba min waaxid wasibqa min aakhar maradana mid buu dukaan buu ka soo iibsaday sibaaqana dukaan buu ka soo iibsaday soon lacagtii bixin baa dabeedna la sharay haddii aanay qiimada maradu markay masbuuqa tahay la sibaaqiya calaa qiimati thawb aanay ka kordhin ee masalan dee markan shaygii la sibaaqiya hadduu ka badan waayo qiimihii maradu ay ahayd ee ama ay afartii marada un ay soo baxaan ama ay saddex noqoto ay dee kaba hoosayso fasaaxibu sibqi faaqidun ninkaa sibqiga lahaa isagu ma hayo ninka maradan la shaygiisii waa haya ninkan maradan ahaana maradiisa una qaata afartiisiina waa u goynaysaaye kan kale sibaaqa lahayd labada dirham lahaana dadkan quramadaha ha dhex qaado saasay noqonaysaa wain zaada biqadri qiimati sibqi haddaba waxanay korodhay waa intii sibaaqa un afar baa qiimaheedu ahaayo dee lix bay maraysaa sibaaquna laba u ahaa ishtarakaa labadoodii noqodka waa wadaagsanayaan dee shaygii inta la iibiyin kana labadiisii sibaaqa qaadan kana afartiisii marada hadday ka ziyaado calaa qiimatimaa qiimahoodii haddaba waa ka kordhay marada iyo sibaaqiiba waa ka kor maray marada afar bay ahay sibaaquna laba dirham buu ahaa sideed bay soo baxday dabe falasaxu ana almuflisa shariiku lahuma biziyaada ninka muflis wuxuu noqonayaa shariik buu kula noqonayaa ziyaadada oo shuraakay saddexdooduba ku noqonayaan ee ayaguna iska yeelan mayaan mufliskuna shariik buu kula noqonaya taanigu wuxuu leeyahy waxba uma sugnaan ziyaadada ayagunbaa iskala oo siday maalkoodu kala ahaa ayuunbay u qaybsanayaan baabulxajri waxaa xajriga la yidhaha ayuu baab yahay xajrigu luqatan almancu waa diidma xajara bimacnaa manaca waa diiday weeye sharci ahaanna waxaa la yidhaha almancu min atasarufaati almaaliya waa qofka oo laga joojiyo o laga xidho ku takrifalka maalka maalkiisa inuu ku takrifalo isagoo laga xidho weeye waxa markaa baabkan u daliila ama u asala hadalka ilaah yidhi wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum ilahi wuxuu hi jirraba agoommada marka ay nikaaxa gaadhaan ee dee ay qaan gaadhaan haddii rushdan hanuun fadfacuu ilayhim amwaalahum maaliyaalkooda u dhiiba intay wixii ka horreeyay inaan loo dhiibayn ba halkaa laga fahmaya ilaahay waxaa kaluu yihi fain kaana aladii calayhi alxaqu safiihan aw daciifan aw laa yastatiicu an yumila huwa falyumlil waliyuhu bilcadl haddii qofkan xaqa lagu leeyo markii dayntii wax la kala qoranya safiih hadduu yahay ama daciif safiih wuxuu ku fasiray imaam shaafici kaa xoolihiisa daadaadinaya daciifkana waa kaa sidiga kaa aan karaynin oo la yastatiicu an yumila huwa kaa aan yeedhin karayna waa qofkaa markaa caqlig wuxuu ga dhiman yihiin marka ilaahay wuxuu inooga warramay in kuwaa dadka awliyadooda ahi ay ka naa'ib noqonayaan markaa inay maxjuurin yihiin dad la sharay ay yihiin oo tasarufka laga joojiyey ayay halkaa inooga soo baxaysa almaxjuuru calayhim waxay u qaybsamaan laba qaybood ama xajriga waxaa la dhaha waxaa loo jideeyey laba arrimood qayb waxaa loo jideeyey ama loo xajriyaa limaslaxati algayr cid kale danteed ayaa tasarufka looga joojiyaa waa ninkan mufliska ahi inu soo hadal haynay dadka quraamada baa loo sharay raahinka mariidka isaga inuu sheegi doono qaarna waxaa loo sharay limaslaxati nafsihim dantooda unbaa loo sharay cid kaloo daba taagani ma jirto waxaa loo sharayaa tasarufka looga mamnuucayaa waa lixaqi nafsi waa dantiisa iyo naftiisa uun cid kaloo daba taagina ma jirto waxaa ka mid a ilmaha yar waxaa ka mid a kawaalan waxaa ka mid a qofkaa maalkiisa luminaya ee baabiinaya ee halaynaya dantiisa ayaa tasarufka looga mamnuucaya maanta waxaynu arkaynaa dad fara badan oo waalidkood guriyo uga dhintay oo hanti badani soo gelayso oo haddana baabiinayo wiigba mid cunaya iyagu la yaab ma leh caqligoodii baa intaasa waxaan iska daysa oo keladiisa qaado waa garan la'ye waxaan la haynin in tasarufkii laga joojiyo oo laga xidho oo carruurta un laga masruufo oo isagana shan boqolu bas ku raacay iyo shan boqolu shaah ku cabay un laga siiyo tiisaa ka odhan layd dawladdii islaamka haydee saa ka odhan layd baa maqan in fara badan oo hantidoodii qaadiyo sigaad ku dhammayso oo carruurtooda meelaa ku wada baktiyayso ayaa inta laga xidho la odhan lahaa un maanta wuxuu u baahanya inu timaa iska soo xiray saddex kunoo ra-islaha siiya maanta shan boqol buu u baahan yahi baska ku raacay hala siiyo oo warqad intuu arji soo qorto loo yacni loo saxeexilaayo deedna siaa kuwaasaa maqan dabeedna baad ciddii xajrin lahayd oo waxooda ka qaban lahayd ayaan la haynin iyo dawladdii islaamkayda noocaas ahayd dabeedna dadku waa la yaabayaan waxa ay baabiinayaan iyo waxa ay kala rogayaan ayuun baa lala yaabaya marka waa labada qaybood minhu waxaa ka mida xajru lmuflis ninkaa caydha ah tasarufka joojinaysa ayaa ka mid oo lixaqilquramaa dadkan daynta ku leh ayaa xaqooda looga mamnuucaya wa raahini ninkan wax rahan dhigay lilmurtahini ninkan uu rahan dhigay baa loo sharaya walmariidi kan xanuunsanayana lilwarahati dadkan dhaxlayaa loo sharaya waalcabdi addoonkiina lisayidihi sayidkiisii waalmurtadi murtadkiina lilmuslimiina muslimiinta ayaa loo sharaya walahaa abwaab baabab kala gaara ayaanay leeyihiin wuxuu leeyahay sheekhu xajrigii loo jideeyey limaslaxati algayb ayuu wax inooga tilmaamay waxaa ka mida buu yihi xajrulmuflis ninkaa xoolaha lahaa ee qaamoobay ee daynta lagu leeyahay iyo wuxuu hayaa kala badteen tasarufkii waa laga joojinayaa xoolihiisa maxaa looga joojinayaa dadkan daynta kule xaqooda inaanu lumin ayaa la odhanayaa kuma takrifali kartid waxaad ka iibin karto iyo waxaad ka iibsan kartaa toona waxaad maal maanta gacanta ku hayso ma jirto meelahaaga adugu haddaad xamaal u tegayso iyo haddaad waxaan ahanayso iyo haddaad meelaha marmaraysaba gal suuqa laakiin waxaa uma dhowaan kartid wاraahin lilmurtahin haddaad masalan nin baad wax ka qaadatay raashin baabad ka soo qaadaysa waaba tahay iminka magaalada ku badanoo mulkeeddii aqalkaad u geyso waxaad tidhi rahan ha kuu yaalla raashinkaana waan qaatay mamnuuc gurigaa ma taaban kartid aada ninkaa ka rahantay leanna waxaa la diidayaa ninkaanaad xaqiisii iyo xoolihiisii aada haysatay aad qaadatay haddii kanna lagu ogolaadood ku tagrifasho dee ninka xaqiisii waa lumayaa marka xaqu murtahin ayaa halkaana tasarufkaa lagaaga joojinaya walmarid lilwaraa ee waxaana raahinka laga mamnuuca waxa weeyaan waa alcayn almarhuuna faqad waa shayga uu rahan dhigayba keliya xoolihiisoo dhan isaga laga wada joojin maayo walmarid lilwaraa qofkan xanuunsanaya mar haddii uu xaaladdaa xanuunka soo gaadho yacnii isaguna inuu dardaarmo oo u bixiyo wax ka dheeraada thulu saddex meelood oo meel ahaan isna looma ogola leannu ninkii rasuulka sal alla sl weydiinayey maalkiisa inuu wada bixiyuu dardaarmo wuxuu yidhi inaad ka tagdo dadka ku dhaxlaya aqniyaa iyagoo qaniyaala ayaa kaaga khayr badan inaad ka tagto ayagoo caallaho yatakafafuuna annaas dadka gacmaha hoorsanaya yacnii in dadkaasu looga wada tagaana ma habboona waxaad mooddaa iminka inuu shaydaan inaga qaarib noqdo waxaad arkaysaa nin magaalada jeex leh oo boqolaal guri leh oo aan ilaahay waafajinaynin hal mid waqafa ka dhigo bal haddaad boqol guri leedahay sagaal iyo sagaashanka kale bal dadkaa xunba ha u hadhaanay ilayn cidaydaan kugu mahadnaqaynin cid laga yaabo inay ku tumato ee khamri ku cabto balaayo ay ku samayso unbaa kaaga hadhaysa hadhowto waxaa la waafajin layahay oy garan kari layihin mid ka mida ama laba ka mida bal iska waqfo oo ha kuu socdaan marka uu dhinto camalkiisi unbaa raacaya waxaana xisaabtooda isagay u taallaa waxbana ajri ugama socdo markaa qofku waana inaanu ka wada dabargoynin dee waana inaanu is-ilaawin ilan waxa ka raacaya xoolihiisa waa intaa yare u isagu ilaahay dartii u bixiyo una caaisha ayaa maali maalmaha ka mid a waxay qasheen neef zawjadii rasuulka markaa rasuulkuna wuu maqnaa dabeedna wixii bay wada bixbixisay wada sadaqooda jiraankii bay siisay rasuulkii bay ku tidhi markuu yihi ya rasuul allah waxba inooma hadhin garab baan hayaayo inoo hadhay wuxuu ihi baqiya lana kulluhaa ilaa katifo garabkaa mooye intii kaleba waa inoo baaqi buuri garabka aad inoo soo reebtay mooyaane in alla intii kale mar haddaad inoo bixiso ilaah agtiisa inoo taalla walcabdi lisayidi waxaa ka mid a dadka la sharay addoonkii oo lisayidi lixaqi sayidihi loo sharay isagana waxaa tasarufka looga mamnuucay sayidkiisaa daraadii waalmurtad lilmuslimiin qofkaa ridoobay ee diinta ka baxay ee gaaloobay isna xoolihiisa kuma tasarufi karo dadka muslimiinta xaqooda ayaa loo sharay walahaa abwaab wuxuuna yidhi haddaba aabaabiyaal bay leeyihiin oo qaarkood waa inoo soo hormaray qaarna waa inoo soo socdaa dee masalan mufliska oo kale waynu soo marnay rahantaoo kale raayinkao kale waynu soo marnay kan mariidkiina xagga wuxuu inooga iman doonaa wasiyada iyo dardaaranka addoonka laftiisa wax waynu ka soo marnay murtadkuna wuxuu inooga iman doonaa xagga dambe minhu markuu ina leeyahay waxaynu halkaa ka fahmaynaa inaan noocani aanu intanun ku koobnayn ee uu fara badan yahay culimmada qaarkoodna waxay gaadhsiiyeen ilaa soddon ayay gaadhsiiyeen wallahu aclam waxaynu ku soo dhex jirnay xajrigii xajriga oo aynu ku tilmaannay inuu yahay qofka oo laga mamnuuco ama laga xidho ama laga joojiyo ku takrifalkii maalkiisa uu ku takrifali lahaa marka waxaynu tilmaannay laba nuuc inuu yahay waxaa tasarufka dadka looga joojiyaa mid waxaa tasarufka looga joojiyaa limaslaxati alkhayr dan cid kala leedahay ayaa looga joojiyaa kaa waxaynu tilmaanay inuu fara badan yahay culimmada qaarkood soddon gaadhsiiyeen qaarna ilaa toddobaatan bay gaadhsiiyeen waa kuwa aynu qaarkood soo tilmaanay ninkaa caydhoobay ee dayntii lagu lahaa iyo wixii uu hayay ay kala bateen ee dadkaa daynta kula daraaddii tasarufka looga joojinayo iyo qofkii wax rahan dhigay oo cayntii marhuunada ahayd tasarufkeedii laga joojinayo ninkaa uu rahanta ugu dhiibay daraaddii iyo qayb loo sharayo dan ahaantooda uun tasarufka looga joojinaya dantooda ee aan cid kale oo loogu danaynaya aanay jirin mid saddexaad ayay culimmadu sheegeen oo limaslaxati nafsihi wa maslaxata khayrihi labadaba loo tasarufka looga joojinayo dantiisa iyo dan cid kale labadaba markaa kaa waxay ku tilmaameen mukaatabka masalan addoonka la yidhi haddii aad intaa keento xor baa tahay waxaa tasarufka looga joojinaya yani waxaanu hayo inuu kusii tagrifalo naf ahaantiisa si dee addoonnimadan uga baxo iyo kan dee kitaabeeye lafdiisaba waa looga wada joojinaya haddaba wuxu uhi wamaqsuudulbaabi baabka iminka aynu joogno ujeeddadiisu waxa weeye xajru lmajnuuni wasabiyi waalmubadir waa saddexdaa waa qofka waalan in tasarufkii xoolihiisa laga joojinayo iyo sabigii oo kii yaraaya waalmubadir iyo kii saydhsaydhayay xoolihiisii hallaynayey waxau leeyahay sheekhu kuwan ka hadlaynaa hadda waxa weeye ee baabulxajri aynu nidhi waa saddex un qofkaa waalan ee caqligii ilaahay ka qaaday waa midoo tasarufkii hadduu hanti iyo xoolo lahaa waa laga joojinayaa ilan wuu hallaynaya wuu luminaya wuu iska baabi'inaya qofkii mar haddii garaadkii iyo maskaxdii ilaahay ka qaado wixii waa in laga masruufaa uun ku tagrifalkoodiina laga joojiyaa sabigii baa isna la mid ahoo masalan ilmo yar haddii uu waalidkii xoolo uga dhinto ama si kaleba uu ay ku soo galaan uu ku helo isna gacanta loo gelin maayo wuu iska baabiinayaa mubadir waxa weeye isagaa sheekhu inoo sheegidayna waa kaa saydhsaydhayo xoolihiisii ee meel aan adduun iyo aakhira toona faa'iida ugu jirin xoolihiisii ku bixinaya ku hallaynaya qofkaana tasarufkii xoolihiisa waa laga joojinaya waa laga masruufaya un haddaba wuxuu uhi sheekhu fabiljunuuni waalida sababteeda ayaa tansalibu lwilaayaatu maamuladii oo dhammi ay kaga siibmayaan iyo wactibaarul aqwaali hadalladiisa in la fiiriyo wa yartaficu waxaanu ku kor noqonayaa tasarufka joojintaasi bilifaaqati miyirsi waxau sheekhu yidhi waalida sababteeda haddii qofkii uu waasho oo garaadkiisii alla uu ka qaado waxa ka siibmaya tansalib waxa ka siibmaya oo ka baxayo ka dhaqaaqaya alwilaayaat wilaayooyinka iyo maamuladii oo dhan wilaayaadkaasi markaa waa laba qaybood wilaaya haabita bisharci wa wilaaya habatat bitafwiid waa wilaayo sharci ahaan ugu sugnaatay iyo miday cidi u dhiibatay tii sharci ahaan ugu sugnaatay iyo tii loo dhiibtay labaduba way ka siibanayaan masalan kuwa sharci ahaan ugu sugmay dee wilaayada nikaaxa weeye haddii uu masalan carruur leeyahay habla hadduu leeyahay isagaa u weliya hadduu carruur kale isaga ayaa u weliya oo sharci ahaan bay wilaayadaasi ugu sugnaatay wilaayadaa sharcigu u sugay qofku hadduu waasho way ka siibmaysaa kuwa markaa masalan tafwiidka iyo u dhiibashada wilaayada ku helayna waxa weeye waa qadihii oo kale masalan maxkamad baa loo dhiiba dawladdii baa tiri maxkamadaasaad qaadi ka tahay garsoore ayaad ka tahay xafiiskaasaad maamulo ka tahay waa wilaayo loo dhiibtay taasina iyaduna meesha way ka baxaysaa iisaa weeyaanoo masalan nin baa markuu sii dhimanayey ayuu nin u dardaarmo wuxuuhi war carruurtayda adiga ayaan kuu dardaarmaye danahooda ka shaqeeyo hantidooda u ilaaliyo adigaa ka mas-uula iisaa baa la yidhahdaa taana taasina iyaduna way ka fakanaysaa maxaa yeelay dee qofka arrintii nafdiisa hanan kari waayey ee ilaahay uu ka qaaday arrin cid kalena dee loo dhiibi maayo oo hayn maayo haddaba insilaabkana wuxuu uga cabbiray waa wax laga soo qaadayo kalcadam oo kale si waxaan jirin oo kale ayaa qofkaa laga soo qaadaya wilaayadii saas ayay uga fakanaysaa waxaa jira masalan ixraamka oo kale markuu qofku xaj xidho oo kale waxaa la dhaha imtinaac wilaayadiisi way mamnuucnaa mamnuuc bay noqonaysaa ixraamkan ayaa wilaayadii nikaaxa mancinaya laakiin kama siibayo inta uu muxrimnimada yahay ayuunbuu ka yar mancinayaa sidaa daraaddeed markuu qofku muxrim noqdo ee uu xaj xidho waxa guuriya xaakimka ayaa guuriya ka abcadka ee ku soo xigaa ma guuriyo ila wilaayadii kamay tegine xajkan unbaa ka yar joojiye laakiin hadduu waasho qofkan kalcadan baa laga soo qaadaya oo wilaayadiisi waxay u guuraysaa qofkii kale kusoo xigay ayay u guuraysaa waxaa kaloo iyaduna ka siibmaysa ictibaaru laqwaal hadalladiisa in la fiiriyo oo isaga loo fiiriyo iyo isaga in wax wanaag u ah hadal wanaag u ah loo fiirin maayo mid isaga waxyeello ku ana loo fiirin maayo diin iyo adduunyo toona masalan islaamnimo hadduu yidhaahdo qofkii waa lawana samay isagoo gaal ahaa waxba ka ansixin maayaan leanno garaadkiisiiba waa maqan yahay mucaamaladii oo kale hadduu yidhaha qofkaasaan wax ka iibiyey iyo hadduu yidhaha qofkaasaan wax ka iibsaday hadduu yidhaha qofkaasaan wax ku leeyahay hadduu yidhahdo qofkaas ayaa wax igu leh hadalkiisaasi wax ictibaara uu leeyahay ama wax qabsashaa uu leeyahay ma jirto wax isaga wax kula soo noqonayo isaga qaamaynaya iyo wuxuu isagu cid kale ku qaamaynayo lagu yeelanayo labada midnaba u sugmi maayeen ictibaaru laqwaal waa caynkaa haddaba wuxuu sheekhu ka aamusay afcaashii wixii falalka ahaa uu samaynayey waxaa falalkaa uu samaynayaa laba ay u qaybsamaan wax kayru muctabar ahoon marnaba la fiirinaynin masalan hadduu sadaqo bixiye iyo hadiyad hadduu bixiye iyo mar hadduu qofkii waalan yahay afcaashaasi waa hayru muctabara mid aan waxba laga soo qaaday wey oon ansaxaynin mid la ictibaarinayaana waa jirtaayo masalan itlaafaadkii oo kale hadduu xoolo dilo xooluu iska isticmaalay baabuur buu muraayadaa ka jebiyey dad buu dahray waxyeello u geystay waa muctabar waa korkiisa hadduu xoolo leeyina xoolihiisaa laga qaadayaa haddii aanu xoolo lahaynna dee ciddii ka mas-uulka ahayd ayuunbaa laga qaadayaa marka afcaashiina saasay u qaybsantayoo mid muctabaraa iyo mid hayru muctabaraa bay kala noqonaysaa wa yartaficu bilifaaqati wuxuu ku kor noqonayaa uu kaga qaadmayaa xajrintaa junuunku keenay xajruljunuun macnaha tasarufka qaadkaa ay waalidu ku keentay wuxuu kaga kor noqonayaa bilifaaqati isagoo qofkii miyirsada hadduu qofkii iska miyirsado caadi iska noqdo ayadoon waxba qaadi ka fakinin oon odhan xajrigii waan ka qaaday ayuu ka fakanayaa oo isla markaaba ay wilaayaadkii usoo noqonayaan iyo talooyinkii hadalladiisana la ictibaarinaya wilaayaadka waxa usoo noqonayaan waxa weeye waa wixii sharci ahaan ugu sugnaaday wixii laakiin dad u dhiibtay dee in lagu soo celiyo caqdi jadiida la keeno ayuunbay imanaysaa wa xajru sabiyi ilmaha yar xajrigiisa iyo tasarufka qaadkiisu yartaficu wuxuu ku kor noqonayaa bibuluuqihi isagoo gaadha qaangaadha raashidan xaalu yahay isagoo toosan walbuluuqu buluuq iyo qaangaadhkuna yaxsulu wuxuu ku xasilayaa biistigmaali khamsa casharata sanatan shan iyo toban sannadood oo u buuxsamaa ow khuruujulmaniyi ama manidii oo ka soo baxdaa wa waqtu imkaanihi waqtiga uu suurtagal yahayna istikmaalu tisci siniina sagaal sannadood buuxsankooda weeye waxau leeyahay sheekhu xajrigan iyo tasarufka qaadkan sabinimadu yaraantu wuxuu ku kor noqdaa bibuluuqihi rashiida isagoo qofkii qaangaadha isagoo toosan intaa uu yar yahay xajri baa saaran oo tasarufkii waa laga mamnuuco waa laga xidhay muxuu kaga kor noqonayaa wuxuu kaga kor noqonayaa qaangaad xajru siba qaangaadhka ayuu kaga kor noqdaa isagoo weliba rashiid ahoo toosan rashiidna isagaa dib inooga sheegi doona alrushdu waa salaaxu ddiini waddunyaa waa qofkoo hagaajinaya diintiisa iyo adduunyadiisaba ilmihii yaraa hadduu qaangaadho isagoo diintiisa iyo adduunyadiisiiba hagaajinaya waa laga qaadayaa tasarufka qaadkii iyo xajrigii saarraa waa laga qaadayaa xoolihiisii gacantaa loo gelinaya laakiin hadduu qaangaadho isla markaana aanu ama diin ahaan ku wanaagsanayn ama adduunyadii midnaba aanu wanaajinaynin ama mid ahaan aanu wanaajinayn ama labadoodiiba aanu wanaajinaynin xajru sibihi xajrigii sabinimadu waa ka kor noqonayaa waxaase la saarayaa xajru safah xajrigii safiihnimada ayaa markaa la saaraya oo tasarufkiisaasa looga joojinaya isagoo qaangaadha rashiidnimona ku qaangaadha ayuu ku kor noqda ilaahay baa yidhi wabtalu lyataama agoommada jiraba markaa maalka u dhiibaysaan markaa ibtile waa imtixaan dee waxaana ilahay laa yutma bacda albulu bacda alixtilaam mar hadduu qofku rasuulkaa yidhi markuu qofku qaangaadho agoonnima ma jirto marka wabtalul yataama in intaa hore la jirabayo ayaynu halkaa ka fahmaynaa fa in aanastum minhum rujsan fadfacuu ilayhim amwaalahum haddii markaa aad ka dareentaan de waa markaa ay iska soo dhowdahay qaangaarhkiisii ayaa ilahi wabtalul yataama jiraba oo bal imtixaana fa in aanastum minhum rushdan haddii aad ka dareentaan oo ku ogaataan hanuun iyo toosnaan fadfacuu ilayhim amwaalahum maalyaalkooda u dhiiba haddaba qaangaarhki muxuu yahay waxau leeyahay sheekhu qaangaarhku wuxuu ku xasilaa biistigmaali hamsata cashara sana shan iyo toban sannadood hadday u buuxsamaan qofkaasi wuxuu noqonayaa qof qaangaadh ah oo hantidiisii uxulaa gacanta laga gelinayo maxaa yeelay oo qamari ahoo weliba taxdiid ah oo qamari ah bimacnaa laga tirinayo dayaxa oo weliba taxdiid oon waxba ka dhinnayn maxaa yeelay xadiid ibnu cumar uu wariyey ayaa wuxuu yidhi rasuulka ayaa laysoo bandhigay buu hi maalintii dagaalkii uxud socday anigoo afar iyo toban jira oo doonaya dagaalka inaan ka qayb galo dabeedna rasuulku iimuu bannaynin iimanuu arag inaan qaangaadhay maalintii dagaalkii dambe khandaq uu soconayey ayaa anigoo shan iyo toban jira laysoo bandhigay si aan dagaalka uga qayb galo dabeedna wuu ii banneeyey waxaanuu ii arkay inaan qaangaadhay xadiidka waxaa warinaya ibnu xibbaan asalkiisuna saxiixayn ayuu ku sugan yahay marka xadiidka waxaan ka fahmaynaa ama uu si cad inoogu tilmaamayaa in da'da lagu qaangaadha ay tahay shan iyo toban afar iyo toban kalana iyo wixii kasii hooseeyana aanay qaangaadh ahayn taasi waa mid waa xagga da'da aw khuruuju lmaniyi ama manidii iyo biyahan taranka oo ka soo baxa qofkii rag iyo dumarba hadday biyahaasi ka soo baxaan taranku isaguna waa qaangaadhay walow shan iyo tobankii haba ka yaraada eh laakiin waxay dhaheen wakti suurtagal ah dee waa inay kaga yimaadaan oo ilaa sagaal sannadood waa kan inale wa waktu imkaanihi istigmaalu tisci siniin waktiga ay suurtagal tahay inankii iyo inantiiba inay manida iyo biyaha taranku ka yimaadaanna waa sagaal jir markaas sagaal wax ka horreeya hadday ka yimaadaan maaha biyihii manida ahayd lagu qaangaadhay wax kale weeye ee sagaal iyo wixii ka sii dambeeya ee toban iyo koob iyo toban labiyo toban saddex iyo toban afar iyo toban haddii inaha ay kaga soo baxdeen manidaasi biyaha taranku hadday kaga yimaadaan oo ay hurdo kaga yimaadaan isagoo hurdaa ama soo jeed ay kaga yimaadaan ama galmo ay kaga yimaadaan ama wax kale ay kaga yimaadaan qofku wuu qaangaadhaya oo taana waa lagu qaangaadhaa waidaa balga aladfaalu minkum alxulma falyasta'dinuu ilaahay baa yidhi markay gaadhaan carruurtu xaggeena yani wiilashaasi alxulm markay dee macnaha ixtilaamanay biyaha isku arkaan idan ha idin weydiistaan rasuulkuna sala llah alay sl wuxu rufica alqalamu can halaain saddex qalamka waa laga kor yeelay can isabiyi xataa yaxtalim marka waxaa ka mid ahaa sabigu ilaa inta uu ka ixtilaamayo ee uu biyaha iskaga arkayo waktiga haddaba ay suurtagal noqonaysaana waxa weeye istikmaalu tisci siniin sagaal sannadood markay u buuxsamaan ayuunbay noqonayaan wax suurtagal ah wanabaatu wa nabaatulcaanati timahaa hoose ee xubnaha taranka hareerahooda ka baxa biqilkoodu yaqtadii wuxuu keenaya alxukma xugun bibuluuqi waladilkaafiri gaalka ilmihiisa baaluqnimadiisa la xukmo lalmuslimi muslimkii isaga maya fil asaxi asax haddaan qabanno wa tasiidulmar'atu haweenaydu waxay la dheeraan xaydan iyo waxabalan labadaas ayay iyadu la dheeraanaysaa waxau sheekhu yidhi timahan caanada la yidhaahdo waa timahan ragga iyo dumarkaba xagga hoose ka soo baxa ee xubnaha taranka agagaarkooda timaha ka soo baxaa timaha caanada la yidhaah soo bixitaankoodu ee weliba adag ee dee aan xaadda ahayn timaha adag ee aan xaadda ahayn ee masalan dee in la yska xiro mooye aan si kale ku go-aynin yaqtadi alxukma bibuluuqi waladi alkaafir timahaas oo bixitaankoodu waxa ay keenayaan in la xukumo ilmaha gaalku inuu ku qaangaadhay ilmaha gaalka haddii ilmaha gaalku dhalay haddii lagu arko waxaa la xukumaya inuu qaangaadhay iyo cid alyaaliye ciddii islaamnimadiisa laga jaahil noqdaba haddii lagu arko timahaasi inay ka soo baxeen macnaheed waxa weeye inuu qaangaadhay saxaabiga la yihi caiyata alquradi ayaa wuxuu yidhi waxaan ka mid ahaa bani qurayda nimankaa rasuulka yuhuudda markuu la dagaalamaya qolyihii uu ka soo qafaashay ee uu ka soo qabtay ayaan ka mid ahaa dabeetana markaa waa la laynaya wax alle wixii qaangaadha rasuulku wuxuu xukumay in la laayo ilaa toddoba boqol baa halkaa goobtaa lagaga dilay nimankaa yuhuudda wuxuu xukumay markaa in la laayo cid alliyeelay ciddii qaangaarhka ah dabeetana waxaa la kala saarayay qaangaarhka iyo kuwaan qaangaarhka ahayn dabeedna wuxuu yidhi saxaabiga cadiyat alquradi waxay eegayeen buui saxaabadu qofkii timaha hoose ay ka soo baxaanna waa la dilayey qofkii aanay ka soo bixinna lama dilaynin dabeetana anigii ayay eegeen buu yidhi dabeedna waxay arkeen inaanay timahaygii soo bixin dabeedna way isii daayeenoo aniga waxay qoladii la adoonsanayee hadhay ayay igu dareen buu yidhi aniga markaa kuwii la laynayey igumay darin buu yidhi daba halkan uu leeyahay yaq haddii wuxuu keenayaa macnaha asal soo bixitaankiisaasi qaangaadh asal a maaha qaangaadh sidiisa asal ahaan qaangaadh uma aha laakiin waxay keenay daliil bay u tahay inuu qaangaadhay haddiise masalan ay dee kaba markhaati kacaan laba markhaati inaanu qaangaadhin hadday ka markhaati kacaan timihiina ay ku yaallaan lama xukminayo haddaba wuxuu idhi lalmuslimi fi lasaxi isaga ilmaha muslimka timaha ka soo bixitaankoodu uma noqonayaan yani calaama calaamatulbuluuq uma noqonayaan calaamad qaangaad maxaa yeelay dee isaga waxaa la weydii karaa mar hadduu muslimba yaho muslim dhalay aabbayaashii iyo awowyaalkii iyo dadkooda ayaa la weydiin karaa laakiin gaalada dee iyaga cid la weydiiyo hadalkooda la ictibaarinaya ma jirto midda labaad waxay leeyihin qofka muslimkii waa yar dedejisanayaayo waxaa laga yaabaa inuu wax ismarmariyo makiinadii wax marmariyo si ay uga soo baxaan oo dee xajrigan si looga qaado oo wixiisa gacanta loogu geliyo ayuu markaa isagu isticjaalayo yar dedejisanayaa laakiin kan kale dee isaga dil baa ka horeeya oo u dhowaan maayo wataziid lmaratu xaydan haddaba intaa horeynu soo sheegnay shan iyo tobanka taam noqoshadooda iyo manidaa soo bixitaankeeda iyo timaha soo bixitaankooda saddexdaa rag iyo dumarba way ku qaangaadhaan waxaa jira laba ay dumarku la dheer yihiin xagga qaangaadhka watasiidulmaratu xaydan waxabalan gabadhu ayadu waxay la dheeraanaysaa xayd iyo uur macnaa inantii hadday dhiiggaa caadada la yidhahda uu ka yimaado weliba waktulimkaan bay sheegaanoo waa sagaal sano inkastoo culimo fara badan ay diidan yihin waktigaa loo qabanayo in waxani aragunbuu ku xidhan yahoo da kastaba waa suurtagal haddana markay culimmada madaahibtu ay istiqraa iyo tatabuc ku sameeyeen waxay dhahen xilliga ugu horreysa inantu ay caado heli kartaa waxa weeye waa sagaal sannadood iyo wixii kasii badan markaa waktigaa sagaalkaa sannadood iyo wixii kasii badan hadday inanti dhiigga caadadaa ku aragto ayana macnaheed waxa weye way qaangaadhe waxabalan hadday inantii uuraysato oo uur lagu arkana ayana waa qaangaadho taasina waa calaamo ay la dheer tahay laakiin sheekha maawardi la yidhaha iyo rawyaani oo labadoodaba culimmada shaaficiyada ka mid a ayaa arrinkaa iyo ugaashaanka u daruuray oo waxay yidhaahdeen uurkan waxa ka horreeya inzaal iyo meni ka timi markaa waxay noqonaysaa buluuqii inzaalka iyo menidaa ka horraysay waxba uurkanin ma noqonaysa calaamun buu noqonaya inay qaangaadhay oo xilligii uurkaasi uu yimi ay qaangaadhay ayuunbay ku tusinaysaa baydaan haddaba war rushdu rushdigan ilaahay uu ku xidhay ee alla uu yihi fadfacuu ilayhim fain aanastum minhum rujan haddii aa hanuun ku ogaataan rushdigaasi waxa weeye salaaxu diini walmaal inuu qofku hagaajinayo diintiisa iyo maalkiisaba oo falaa yafcalu samayn maayo waa inaanu samaynin muxaraman shay la xaaraam yeelay oo yubtilu lcadaalata cadaaladda buriya walaa yubadiru waana inaanu maalkiisa saydhsaydhin waa maxay bian yudayica almaala maalka waa inuu halleeyo muxuu ku halaynayaa biixtimaali qabnin dagniyo ayuu qaadanayaa faaxishin oo foolxun fi lmucaamalati mucaamalada qabni iyo dagniyo foolxun ayuu qaadanaya ow ramyihi fii baxrin ama wixii uu markaa badba iskaga daadiye weeye aw infaaqihi fii muxaramin ama isagoo kuba bixiyo weeye wax xaaraan ah waxa uu leeyahay sheekhu rushdigii ilaahay baa yidhi fain aanastum minhum rujsan fadfacuu ilayhim amwaalahum haddii aa ku ogaataan carruurtaa hanuun iyo toosnaan fadfacuu ilayhim amwaalahum maalyaalkooda u dhiiba ayaa ilaahay yidhi marka rushdigii muxuu yahay rushdigiibaa wuxuu ina leeyahy sheekhu hanuunkaa xoolahooda loogu dhiibaya waa laba arrimood salaaxu ddiini walmaal waa inuu qofku hagaajinayaa diintiisii maalkiisana waa inuu hagaajinaya labadaasoo wada jiraan oo diinta siduu hagaajinayaa falaa yafcalu muxaraman yubtilu alcadaala waa inaanu samaynaynin shay xaaraan ah oo cadaaladda buriya shay xaaraan oo cadaaladda buriya waa inaanu samaynaynin marka cadaaladda waxa buriyaana waa laba dembi kabiire ah uu sameeyo ama israad calaa sagiira inuu wax yar daa'imo dunuubtu laba qaybood bay u qaybsantaa waxaa la dhaha kabaa'ira iyo sakaa'ir dunuub waaweyn iyo dunuub yaryar markaa dunuubta waaweyn waxay yidhaahdaan amaba masalan ay ku xadeeyaan waxay yidhahdeen waa kullu macsiyatin warada fiiha xaddun fi dunya aw waciidun shadiidun fi laakhira aw tabaraa aw aw warada fiiha tabaru'un aw nafyu liimaani aw walaysa mina had iyo goraale waxay u badan yihiin waa dembi qofka xad lagaga jaro hadduu galo hadduu galo adduunka lagu xado ninka zinadaa ka mid a dee boqol sheedal baa lagu dhufanaya qofka sinaysta tuugadii baa ka mid a oo iyana gacan baa la goynayaa qadfulmuxsanaad hadduu dumarka dhowrsoone haegsan u caayo waxaa lagu dhufanayaa siddeetan jeedalo ayaa lagu dhufanayaa macaasida noocaasee xad ku soo arooray waa kabiira kuwa uu ku soo arooray waciid daran aada iyo aad loogu goodiyey aakhiro qofka sameeya isaguna kabaairtu ka